maayir ku-xigeenka magaalada burco ee maamulka somalilan suldaan jaamac nuux ayaa dhagax dhigay dhismaha qeybta m c h-ka isbitaalka manhal ee magaalada burco munaasabada dhagax dhigah ayaa waxaa maayir ku-xigeenka ku wehlinayay mas-uuliyiinta dowladda hoose ee burco maamulka isbitaalka iyo xubno ka socday jimciyadda manhal doctor maxamed xuseen xirsi agaasimaha isbitaalka manhal burco ayaa ku baaqay in laga qeyb qaato dhismaha qeybta m c h-ka isbitaalka cusbitaalka manhal burco waa cusbitaal dadku iska leeyahay iskaa wuxuu qabso ku samaysmay hore muxsiniin ama dad samafalayaalaho reer kuweydi iyo qaar kaleba waxu gashadeen reer burco communitygooda ama bulshada reer burco iyo qurbajoog iyo qoqoljoogba intuba ay wax ku darsadeen waa cusbitaal danyarta u adeega aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaa wixii horumarina ee cusbitaalkaa haddii alla idmo lagu soo kordhinayo waanu u mahadnaqaynaa cid walba oo gacan ka geysata cusbitaalka horumarintiisa iyo wax ku soo kordhintiisa oo ay ugu horreyso wasaaradda caafimaadku oon hoos tagno haddii alla idmayo wada shaqayn badanad aanu leenahay sidoo kale dowladda hoose ee degmada burco oo maxaanku dhahay haddii alla idmayo wax badan la garab taagan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka reer somalilan meelay joogaanba iyo reer burcaba sidii maayir kuxigeenku sheegay suldaan waa inay soo maalgashadaan waa sadaqa jaariya wax weligiiba soconaya weeye wax wax lagu bixiyana wax ugu fiican de qof bukaana oo maxaanku dhahdaay xaaladiisa caafimaad ay xun tahay in wax laga qabto insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa dhismahana inuu ka qayb qaato korosocodka ama kobaca caafimaadka adeega caafimaad ee gobolka togdheer iyo gobollada bare bay wax ka taro ayaan rajaynaynaa aad iyo aad ba u mahadsan tihiin kolley dadaalka aanu wadnaa intaas ku joogi maayo waanu sii kordhinaynaa qeybta m c h-ka isbitaalka manhal burco ee la dhagax dhigay ayaa door muhiima ka qaadan doonto sare u qaadidda caafimaadka hooyada iyo dhallaanka